may badiirin heeryo qobdaanga waliyo unku weeringa doodwadaaga kulan bulshada rayidka iyo ku qiib qaadayaan xubno ku dareera taaso eh tan shaliidii oo laka xalaalaysada dhaqaalaga deeqa biyaalka adduunkanka tiri galeen in laka hormariy in iskoyka bulshada rayidka ee ku jiraan maamul goboleedka koonfur orse mayba ku faa'iidaysido hayaana marxaladii shalguurka ee maamul goboleedka ka jara bacdamaa xukuumadii hore wasiiradii intiyo badan booskiio ku baheen ahaani kale ee dhowaan la magadhoweyniyo weli in la wareegna xafiisyadiio taasna mayba sheentay in hay-adoo berjooyo lukooyan shaxlanka magadari kala guurka ka marsoy mashruucga baydhabo mayba ku jaree ururo badan oo ku shaqeeya arrimo bulshada hanaso qobdaw howlo badan oo waltaran ee arrimo bulshada iyo oo hay-ado ku howlgalaw koonfur urus iyo sanad walba sheegayaan iniyo kabiyaayaan qarashaad malaayiin deeraw horumaryawka iniskoyka bulshada rayidka iyo oo warbixin sanadeed yoniyo ka qorayaan xisaabaad eedantir badan oo malaayiin iyo bilyanis deeraw ururada bulshada rayidka een warbuunku hayn iyo oo sheegayaan ininka qarash gareeyeen siminaare iyo doodwadaagiyo oon qobadeen bulshada rayidka ee sidi geeka dhiidi oo kala doodwadaaga yalanka magadari maan hayne walangna kaysii waana maybaha ku qiib galay xubno ku tirsan iniskoyka bulshada rayidka ilow mahayna oo may bahaayna dhalinyarada saraakiilla hay-adda i m o iyo ku shaqeeyaasa koonfur orsi iyo magaalada ha ku qorodeen ki walbana lan sheegi in usu ku tirsanyi magalan weeri oo ah iniskoyka bulshada rayidka ee ku jara beledkum baydhabo mal ogaada lahayna xeeladiiyo hoob iyo injaro lahayna dabagal iniskoyka suxufiyiinta koonfur galbeed iyo kasuubi lama todobaad ka hor yaa iniskoyka heli xogto ka eedan qorshiga doodwadaaga magaaga ururada bulshada rayidka laka qobda waana la fadaw in laka marsada miisaaniyadii iyo onka tiri galeen hay-adoo caalamka i m o na wakiilunku eta may bajaray eliis lungudbi hay-adda i m o kaas oo iyo ka qornayeen tumi ishan weri markii geeka usufurumi doodwadaagana guddoomiyaha ururka iniskoyka suxufiyiinta koonfur orso muxudiin xusni isaraakiisha hay-adda i m o iska qobadeen madali mayba an sheegay in liiska magacyada tumi ishanta qof ka qoran lahan gudbi hay-adda markaha lakureeba tumi afarta kaliyo onhayna weriyaala magaajo ndi gaaniskoyka suxufiyiinta koonfur orso marka magaaji lahagaabi longorodaw suweja listiga arage ku hor brogramka oo geekanta furugna ku hor arage lanwaryaalka kumida ah arage listiga kubacdaha ila wadaagi wali ku gorodahe ama ku aqoonsa hal qof oo waryaal kumada ah inta kaleba intii oo dad waryaal aan hayn marka saas dartiye sababto aan iska diyaari intii walaan ku horseeda ama magaaga wariyaalka dad kale corruption lakasuubi hay-adda haatoy ama dadka nidaamkii on marayn oo walahan gudbi haatoy intii fikirsho iyo qorshigiio lahayn suuro galna oo lan dibaan dabaabina wariyaashi iyo ururka marka almuhimka horseeni boqoladii hay-addana kula hadalni garwaaqsadeen intay qaladnani suubi intanani xadgudubi mayar xadgudubyada iyo jaysidayaan hay-ado godobahan hay-adda i m o mayba hatu ka hor dhiiday ni agaasimiyaalka idaacado shalgadiisan ee ku howlgalaw beledkun baydhaw maryo un seedheen sanadkii lahaa ku gudubi lamaada kuntumi isiyeedka lama nusjey yo un sheegeen ini injarna wal barnaamij ee warbaahinta lanka tirigali sanadkii leedowjey io bili cusubnayti sanadkun cusub lamaada kuntumi isagaalka tiidis koowaad bili ee februari laka jaroona mashruuc yaa hindiseen oo warbaahintina magaaja ka jara taas magnakaa iniya eta mashruuc ka weydiisasho magaaga wariyayaalka iyo oo lan asiyaana xaquuqdii oo la haayeen warbaahinta ku howlgalaasa beledkun baydhabo walkistaba inis ayin saraakiili ku howlgalaas hay-adda i m o hanasoo magaaga warbaahinta an haysadaanba iniya eta waa laka qowlay sidaw oo qarash maalmogo jara laylaka qaadaw i m o maybayo si kugabashan lahayna maalin id anka dhiirideena kolkitii hore an marti iniyo qobodaan eliisis iyo ka qoranyiin magayaalka weriyaal been abuure iyo oo iyo oo weliba reed anfiiryow anka suubini liiska lahan gudbigii magayaalka ka qoran iniyo iyin weriyaalka howlgalaaw xarumo warbaahinta kiyaalan beledkun baydhawa iniska jaraan raadiyaalkii telefishinada tan mayba ka tusaase waaqiciga sidii aan ku warqabna hay-adda i m o xog ogaalnimadeenna an yarta waana eetato inta badan ka dhisan xog run un ka salaysanayna oon lahayna qiimeeyow iku dabaseedow laka hubiyaw macluumaadka iyo helaas ika eedan magacyada liisiska hay-ado bulshada rayidka ee ku dareeran beledkun baydhaw ini sax ayin oo layin tixraac walaagii hadhow ku humaada lan eersada doona haabahaato may ka andacoodeen markiiyo isqobadeen guddoomiyaga ururka suxufiyiinta koonfur orse muxudiin xusni inti qaldiyin na aragen raaligaranna biyen listigina meele ku biyen walaa hatu kubaada dhiyawna hasin marana ka ururahan iyo ka saxaafataan xuquuqdina ilaaliyaan haddee wali gabeahan wal kasta munaasaba leyin marka walin aragnay arrimoogaas sanadkiinsheegi iyo wadahadalkaas iyo kubaxda haddee qalad kale iyo xadgudub kale hoob had ku bacda suubiyan ama nidaamka hatan maran le hoob maran haddee wal yoona ceebka e waaye waana laka xisaabtama doona laakiin wadahadalna siis waliba waa kole ku guulaysto iyo kole ku guul daraysada maadaama una saxaafadeena wala una ku shaqeeyaan horumar iyo nabad iyo deganaansho iyo xasilooni ay ata wala ninku baradin haddee horumarkaasi wala una aragnay noocaas hayan laakiin hatuku dib iyo ballanqaadkiiyo suubiyan iyo qaabkiionin la hadalen haddii hooba ku bahawaayan qalad jooka dareeran haddii waliyo ceeb ka awaay marka ceebtiyo ka dhiyaas marka yoo lafada isa saxan marka muhiimaddaan noolahay tahay xuquuqdaana iyo saxaafadda intii lan dafirna marka wadahadalka hadda qaabkaasanagd war hatu ku dibdhi hadde unama sheego korna inkastoo in laiska xadgudubo qaladata haddana walaa natiijada iyo bilawsha iyo dhammaasha iyo maadaama un walaa un dhiyahayan saxaafadda qayb ku ata lahayn saxufiyiinta koonfur galbeed may balleeyini iniskooy iyo kumidaysiyin oo leh hanaang maamul kaasoon teegan xidhiidhyowka wariyaalka oo markii hay-adoyo fadaayang iniyo qobadan barnaamijyo dadki unku qiib galow iniskooyka barnaamijkaas iyo ha ku dhammaraayan wariyaalka ilow hay-adda i m o taas garab marti tookuhunga suubidi meel ha ka qori magagyaalkiyo isticmaalin liiska dadkiyo unweereenka qornaayan oo wariyaalka nang hayna meelyowka ha ku qorodeen may og magayaalka geekiyo ku weeriyaayeen madali iniskooyka bulshada rayidkiyo ka kulumaayeen dooduna ka qobadaayeen mahayna wariyaal si un un xaqiijina jarowka arrintaas geeka dhiidi waa ku guddoomiyaga iniskooyka suxufiyiinta koonfur ors muxudiin xusni oo arrintaas xaqiijiyaw waana anseedi hay-adda i m o xaruntuna ha kala kulumi madalahayti iniskooyka bulshada rayidkana doodwadaag ka qabti madinani la wargeli ama ada naftarka muddada meel mas-uulku eed kii wargeliyo ku warqabaas marka ujeedada wali hay tahay una meel ansaani wala nin sheegay intii barnaamij noocaasa dhiyaw saxaafad dadwariyaal ana ka qoranyin marka dadka meel ada madax ku etahooba brogramka ada laakiin maran oo haddana laka ari ku qayb galahay tiam groupka ah hadda taas wali nagadaas sharaf u dhac iyo xadgudub magaaga ururka iyo saxaafaddaba laka suubiyaay marka si unan ogaan horta walaayo wal sax ewaa ama ma eh iyo meel insaani markii dambana wali ogaanay xogtii una barnaamijku hor dheegni anti meelo ku jirta marka taana kiin sheegay oo doodo ku galnay mahayna toolu ku sugaayay musuq maasuq intun la eg inay ka kaha doonta hay-adda i m o isla mar ahaantaasna iyo ogdi ini usijara iniskoy inteegan ilaaliyowka xuquuqda suxufiyiinta iyo idaacado madax bannaan oo muddo dheeraa shaqeeyaya sidii idaacadda warsan oo labaatan iyo saddex sana ha ka gudi jartay baahiyowka wararka arrimo bulshada ka eedan waana weli lalayaabinyaa qaabkiiyo ka aqbali i m o xaquuqda wariyaalka liislaka duufsadaw iniya qobata liiskaasoo ee been abuur hoan gudbiyan hano ku mid ee saraakiiliya iyo odana gaar ee kule waana tiigsadaayaan ini dana dhaqaala ka helaan hatana ogaado waayeen ini liiska usa-iikoo been abuure ilaa lakudeeraw maalinta barnaamij ka dhiyaw wal isdabdhaafiska i musuq maasuqa dhii intii usa dareeri abaabulka kulunka doodwadaaga toddobaadyo ka hor kureed markii maamulku iniskooyka suxufiyiinta koonfur urse usa dhammaysidii dabagalka waana inkaadii inti saraakiile i m o yo ku qobadaayeen barnaamijka may suubiyeen waana kuku dabaaladeen xeendaabka musuq maasuqiyo suubiyeen ururka iniskooyka suxufiyiinta koonfur ursina kubiri dahga gadaaliis oo ebedba hay-adda i m o iyo ka shaqaysadaasi geekana xakamadar surunti laakiin madi hora wali sheegana intii fahamdaro iyo intii dhiniga dowladda heje xafiisyadiiyo kukooyan liistigaas intay dhiidi marka madi horena intii qaabkaas lakula talidoba qala tahaytay maadaama saxaafadda urur leta oo la kasaw marka intii obaljaayisanoo biyan halagareena noo siiyan hala qaadani la ogolaani wala in sheegnay saxaafadda intii urur leta saxaafada inti qaybasha ladun ka koobanta inti shaqeeyaas inti xuquuqdiya laga xadgudubna marka barnaamijka qaabkaas ahaaye welina dhiiday inti tiim wariyaalka kumid ah oo dagaalkan iyo kala jari barnaamijka doodan iyo kala jari kubacda tiimkii kale laka bedeli marka qaabkaas si walan dhiyanka inihai ti hay-adda xadgudubkun injaysity iniskoyka waryaalka koonfur orse i m o iyo xaqiiqadiiyo guddoomiyaga suxufiyiinta koonfur orse muxudiin xusni weydiini may baana sheegay ini goobtiyo roogeen saraakiil ku tirsan i m o haanaso aan hayna aqoon darro ka eedan maamulka iniskoyka suxufiyiinta koonfur orse ilow yeejartii xaqduufsasho iyo weliba isku hindhitarow hadda barnaamijka wali lain sheegay intii wedi tiim ay umanku dareeriya barnaamijka roogeen intii oo qayb ku haayeen marka walaalan ku hadlayna fikrada isdhaafsi iyo barnaamijka meelaan ku dareema wali hayta dhalinyarada doorsho iyo waliba ambaahayin iyo yaa kasa saabsanay programka marka dadka meelaana ka argaya inka muuqda in waliba hayana saraakiil ku dareertay ama intii barnaamijka qayb ku haayeen saxaafadda meel ku xiriiraayan kasaayan umdeyankuan ka shaqeeyana un ugandana maka shaqeeyahayn kenyana maka shaqeeyahayn tanzaniana maka shaqeeyahayn soomaaliya ka shaqeeyahayn gaar ahaan koonfur galbeeda ka shaqeeyahayn marka koonfur galbeedna saxaafad meel kula hero qof kasta kase baaq gaare oon andarawna male wali ku dhiyan waa aqoon darro iyo gef miyar gefka lanjaysidaa xuquuqda wariyaalka qaadenga mas-uuliyiinta maamul goboleedka koonfur orsii ahyahdo intii hore mayba ka shaqeeyanay dulqaad i inisturow habahato mayba guddoomiyaga suxufiyiinta koonfur orso luqud eedhan ka kanka eray inne hati i walaayo ku dambooye ka maamulhaan langna unku heebaysida doonna ini walyar xadgudub ee lanjaysida wariyaalka iniyoo ku daba galo doonaan ilaa lakashal bahaw sharciga maybaana ballan qaaday ini suubiyi doonaan guddi dabagal i baarisba ka suubiyaw hay-adoo sida been abuurka ee magaaga wariyaalka anka qowlaysidaw mashaariicna haka qaadadaw waana unku fulaysidaw deegaanada koonfur orse yoodoo unku warqabna iniskoyka suxufiyiinta koonfur orse muhiimadda barnaamijyadii ubabadaayan hooba qayb saxaafadda ka jarta maamul koban baahdan ama wasaaradda barnaamijkaas qusey walise toosan la xiriireen wasaaradda quseyta waa hay-ad caalamiya oo fahansanyin hooba odayaal fadaayan odayaala la xiriiraayan meelila kula xiriira kasaayan hadda saxaafad hooban baahanyin ama jidkala kula xiriiraha tusnay hoobiyo hadkoor aqoon daro ku haytay hay-ada iyo dowladda bagaf ka jeysadahayn badanaa saxaafadana xuquuqdiya duudsiyaayan marka badanaana wali hayana walan ogayna oo qarsoodi ay ka dhihin marka unuuna wali dareen yaa tukbacda marka intii wal badan oo noocun ay dhihi jireen marka ururka saxafiyiintana waliba aan xil saari doonahe tiim gaar eh oo hata kubacda brograamyada hay-ado iyo dowladda naftarsheeqeybasha shalduun wasaarado suubiyan wali argaana brograam badan oo dhiya bulshada oo dhan yaa ku qayb geli lahay bulshada oo dhan madi la eran saxaafada qayba ku edan marka walyaabo noocaas oo isinba hatabiiden oo barnaamijyo bulshada laga targeliya dhiyahay brograamyo bulshada laga targeliya oo qayba shalduun yaa ma wasaarati balay qabatay ama hay-ati balay qabatay intaas oo saxaafada qayba ku eegatan walaa laka xisaabtamo marka waliya suubiya doonaa tiim oo dabagal eh oo ururka eh oo barnaamij kasta oo deegaanadan ku dhiyaw hay-ad lahaati wasaarad lahaati barogaraamyada dhiyaw maylaray dabagal kusoo biyi doono oo ogaada doonaan laakiin su-aalada weydiid hoobaan ahnagda haa maamulka hejeyna ku dhiyaayeen dowladda federaalka hejeyna ku dhiyaayeen hay-adana ku dhiyaayeen waatan geeka dhiidaba qayb ku eb kiiskun ururka suxufiyiinta koonfur orso usug ka eedan musuq maasuqii wal isdabamaryawka ku dhiyi hay-adda i m o ya ekiinka horeeyi etiibya ee oyo kakahanga hay-ado ku shaqeeyaw deegaanada koonfur orso waana suubiyan xadgudubka intundhong ee laka dafiraw xuquuqda wariyaalka oo liisas wariyaalka qoranyin lunku qiib galaw kulamada iniskoyka bulshada rayidkae yo oo jara yo oo iniskoyka suxufiyiinta koonfur orso unku warhayna taasna mayba nagatay to xaqiiqada banaanka hasaarta fadeexad intiye dhong hoobiya dareertona saameyn wiinka weeldhado doonta hay-ado badan oo sido tan oo kale warjee warbaahinta faafii doonta